alxamdu للh رb العاalمين وصلى اllه وsلم وbارك عlى نبيina mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمaعين darsigii u dembeeyey waxaan ka hadalnay tarjamadii shaykhu اlإسlاam ibnu تaymiya raximah اllah oo kooban kitaabka waxaa axaadiida صaxiixada aruuriyey الshaykh اlأlbani raximah اllah oo ciwaanka kitaabka صaxiixu اlkalimi الطayib iska leh sheikhu alalbani raximahullah waa caalim macruuf ah oo ka mid ah culummada mucaasiriinta ah magaciisana waxaa la yidhaahdaa moxamed ibnu nuux najati naasiruddiin waa laqab waa laqab shiikhu uu leeyaha raximahullah aabbihiis waxaa la yidhahdaa nuux najati baa la yidhahdaa wuxuuna ka soo jeedaa albaniya halkaana waxaa ka dareemaysaa sheikhu raximahullah ma ahayn nin carabiya bal cajami buu ahaa albaniya yurub bay ka mid tahay asal ahaan shiikhu halkaasuu ka soo jeedaa laakiin asigoo yar ayaa qoyskiisu waxay u soo guureen suuriya gaar ahaan caasimada suuriya ee dimashq shiikhu halkaasuu ku barbaaray wuxuuna halkaa ku bartay luqada carabiga wuxuuna yidhi waxyaabaha ilaahay ugu manaystay subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah soo guuriddii wuxuu yidhi aabbahay uu soo guuray dimashq taasoo u fududaysay inuu carabiyadii barto oo carabtii uu dhex galo oo ku barbaaro ilmihii luqada carabiga ku hadlaya dhexdooda qofkuna hadda kullamaa carabiyada uu ku fiican yahay fahamka diinkana waa ku horeynaya maxaa yeelay qur-aanka iyo sunnadu waxay ku soo degeen luqatulcarab luqada carabiga barashadeedu aaday muhiim ugu tahay qof walba muslima inuu carabiyada barto naxwaheeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda iyo takallumkii ku hadalka intaba sheikhu lalbani raximahullah aabbihiis nuux najaati wuxuu ahaa xanafi xagga madhabka u tacasuba madhabka xanafiyada marka ugu horreysa marka sheikhu lalbani raximahullah wuxuu wax ku soo bartay fiqigaas xanafiyada ee aabbihii uu ku barbaariyey laakiin allah subxaana wa tacaala wuxuu jeclaysiiyey sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu culumtii bidaayaadkeeda culummadiisa uu ka qaatay oo aabbihii ka mid yahay wuxuu gudo galay sheikhulalbani raximahullah inuu waxbaxiyo gaar ahaan uu u jihaysto dhanka cilmulxadiid waxaana sabab ugu ahaa inuu cilmulxadiidka jeclaysto jaanibkaasina uu u jeesto sheikh la yidhaha asheikh moxamed rashiid ridaa moxamed rashiid ridaa wuxuu lahaa oo wakhtigaasi soo bixi jirtay majallad uu ku magacaabay majallat lmanaar majallat lmanaar waxaa lagu nashrin jiray buxuuhaadka cilmiga buxuufaadkaasoo marka sheikhu akhriyey majalladaas buu mutaalacaysan jiray wuxuuna ku ta'auray maqaalaadkii iyo kitaabaadkii uu qoray maxamed rashiid ridaa taasaana sheikha waxay sabab ugu noqotay inuu jeclaysto inuu qaabilo cilmulxadiid marka uu u jihaystay dhanka itibaaca taqliidna uu iska tuuray iyo inuu madhab gooniya qallido aabbihii baa culays wuxuu ku saaray inuu u hogaansamo madhabkii xanafiyada oo asiga u raaco oo uusan khilaafin dariiqii aabbihii culays badanuu saaray shiikhuna wuxuu ku adkaystay itibaacii inuu sunnadii nebiga raacaya sala allahu calayh wasalam waxyaabaha khuraafaadka ah ee sharciga khilaafsan ee xanafiyada markaa suufiyada ay ku jireenna waa diideen meeshaa waxaa ka bilowda marka asigii aabbihii inay isku dhacaan odagana wuxuu culays ku saaray qaado waxa aan ku leeyahay asigana wuxuu yidhi aabba dariiqadaasi sax ma aha ma raaci karo aabbihiin nin adag buu ahaa markii dambe waa u yeedhay fadhi buu la yeeshay wuxuu yidhi laba mid soo gal ama aniga i raac ama guriga iiga tag labadaas middaa doonta qaada buu yidhi xaafadda iiga tag gurigu ka eryayaa markaa shiikhuna nin dhallinyaraa waay markaa labaatan jir meelaha waay oo aan reer lahayn oo aabbihii la nool wuxuu yidhi marka imaa inaad aniga i raacdo imaa gurigayga inaad ka tagto labadaas go-aan mid soo gaar waxaana ku siiya buu yidhi saddex maalmood soo fakir saddexdii maalmood kadib wuxuu u keenay go-aan ah inuu guriga ka tegaayo inuu sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo itibaaci dariiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku doorsanaya aysan jirin haddii taa lagu xidhana oo guriga shardi joogidii looga dhigana inuu guriga iskaga tegaayo gurigii buu alaabtiisa ka qaata waa ka guuray markaasna wuxuu yidhi shilin ma haysto aan meel ku dego yani wuxuu haysta lama arko laakiin ilahu tala saarta subxaana wa tacaala waxaa marka fursad u noqotay oo uu yaqiinay farsamada saacadaha sida saacadaha loo sameeyo oo aabbihii shaqo u ahayd ayuu aabbihii ka bartay markii hore meel tukaanuu furtay marka uu saacadaha ku farsameeyo uu ku shaqaysto goonina waa u dego meel u degou raadsaday asiga iyo aabbihii marka halkaasay ku kala tageen sheikhulalbaani raximahullah waxaa la weydiiyey markii tukaanku kuu furnaa hal aabbahaa ma maku soo mari jiray oo ma kula hadli jiray mararka qaar wuxuu yidhi tukaankuu soo hormari jiray waana idhaafi jiray buu yidhi yacni iguma soo leexan jirin ma aha keliya guriga ka taga dagaalaa ku jiro odaga maadaama dariiqadiisa la khilaafay waa dagaalamayay ragii raggii mustamiciinta ahaa oo shiikha sheekadiisa maqlayay nin ka mid ah wuxuu yidhi shiikhow arrintaasi ma waysan caasinimo ahayn yacni aabbaha inaad sidaa ku kala go'daan caasinimo noqon maysa miya markaasuu yidhi haddaan anugu caasi ahay ibraahimna caasi buu noqonayaa buu yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaan aabbihii waa kala tageen aabbihii diinay ku kala tageen macnaheedu maaha marka haddii waalidku ku yidhaahdo ilaa wa ilaa wax sharciga khilaafsan raac haddii kale waa kala tegaynaa sharciga ilaahay ma khilaafi kartid maxaa yeele xaqullaahi baa ka horeeya xaqulwaalideyn xaqa ilaahay mar walba asaa hormarinaysa xataa hadduu waalidka kaaga caroonayo hadduu kugula dagaalayo mar walba xaqullah muqadama waalidka maxaa lagu adeecayaa wixii daaca ilaahaya waxaan sharciga khilaafayna lagu adeecayaa waalidkuna xaqna uma laha saxna ma aha inuu ku yidhaahdo diinka ilaahay khilaaf haddii kale waa kula dagaalaya hadduu ku yidhaahdana ka yeeli mayse calaa kullin sheikhu lalbaani raximahullah halkaas wuxuu ka bilaabay inuu cilmulxadiidna xooga saaro dacwada inuu nashriyana uu ku dadaalo magaalada dimashqi gudaheeda wuxuuna aada uga faa'iidaysan jiray maktabad weyn oo la yidhaahdo almaktabatu aldaahiriya oo ku taalla dimashq maktabad aada u weyn wey oo maktabadaha adduwal alislaamiya ku yaallo kuwooda ugu waaweyn ah maktabadaasuu ku dul ictikaafay subaxdii geli jiray wakhti walbuu geli jiray ka faa'iidaysan jiray qoladii maktabadda markay arkeen xirsigiisa iyo dadaalkiisa waxay siiyeen furo ayay siiyeen maktabadda ayaa furo laga siiyey qol gooniya uu wax ku baxtiyana way siiyeen wakhtiguu doonu imaan jiray marka dukaankii saacadaha uu ku samaynayay u furnaa wakhti badan kuma bixi jirin saddex saacadood keliya uu ku bixi jira saddex saacadood oo shaqaysanayaa saddexdaa saacadood wixii u yimaada oo ilaahay siiye subxaana wa tacaala uu ka qaadanayaa kadibna waa iska xidhi jiray maktabaddu aadi jiray habeen iyo maalinba maktabadaasuu duu ictikaafay in badanna uu ka faa'iidaystay waxaa intaa u barbar socday inuu bilaabay addacwa ila altawxiidi wasunna dadka inuu towxiidka ugu yeero caqiidada saxiixa ugu yeero hadigii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo manhaju salaf inuu fahamsiiyey ayuu bilaabay ma ahan keliya dimashqa uu joogay inuu ka bilaabay gobolladana uu ka bilaabay oo macnaha safaradiisa safaradii buu badiyey marba magaaluu tegi jiray waddanka suuriya ilaa urdun ayuu soo gaari jiray khayrkii iyo dacwadii sunnada uu dadka ugu yeerayay markuu shiiqi bilaabo ku dadaalay dad badanaa ajiibay sida sunnatullaahi fii khalqii ay tahayna acdaa badanna waa yeeshay dad badanaa ka hor yimid dad badanaa ku been abuurtay dagaallo badan baa lagu sameeyey colaad badan baa lagu kiciyey oo bulshada dhexdeeda ah ilaa markii dambe ay ku direen maamulkii meesha ka jira dowladdii suuriya waa la xiray sheikha raximahullah mar buu bil xirnaa bishaasi wuxuu ku xirnaa meeshii shaykhulislaam lagu xiray oo habeendheeda aan ka sheekeynayn xabsigii shaykhulislaam la geliyey dimashquu ku yiille isla xabsigiiba albaanina lagu xiray xabsigaasi waxaa loo yaqaanaa qalcatu dimashq ilaa hadda xabsi waayo waa jaal waagii shaykhulislaamna xabsi buu ahaa marka xabsigii shaykhulislaam la geliyey ayaa shaykhulalbaanina la geliyey hal biluu ku xirnaa way soo daayeen haddana mar labaadaa la xihay siddeed bilooduu xirnaa wax kale laguma haysan dariiqa xaqa ah dadka ugu yeerayaa lagula dagaalamaa waana dariiqii ambiyada ay mareen hadda qofkii yidhaahda hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baan qaadaya oo khayrkii wanaagaan dadka ugu yeeraya oo xumaanaan ka digaya laa shaka in lala colaytamayo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii waxyiguu ku bilowday ee uu ka argagaxay ee uu la tashaday khadiija xadiidkii la yaraa macruufka ahaa waatay ugeysa khadiija ninkii la dhihi jiray waraqa ibnu nawfal nin caalima ayuu ahaa oo caalim ku ahaa bilinjiil kitaabka injiilku aada u yaqiin markii sifaadkii nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaabuhu arkay markuu uga sheekeeyey ayuu yidhi waxa kuu yimid waa kii u yimid buu yidhi muusa yacni jibriil weya oo rasuul baa tahay waxaan jeclaan lahaa buu yidhi inaan joogo oo dhallinyaro ahaado maalinka qoomkaagu ay ku saari doonaan maalinka maka lagaa eryaayo dhallinyaro inaan ahaadaan jeclaan lahaa buu yidhi waa kuu gargaari lahaa waa ku garab istaagi lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi awaa mukhrijiyahum ma i saarayaan ma anaa maka layga saarayaa buu yidhi maka waa magaalada u dhashay wuxuu ugu jawaabay lam ya'ti axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa uudiya wacuudii yacni qof lama yimaado waxa aad la timid ilaa waa lala collaytamaa waana la dhibaa waxa aad la timid qof la yimaada ma jiro ilaa waa lala collaytamaa waana la dhibaateeya culummaduna waa warasatu lambiyaa sidaa darteed culaysyadii ambiyada gaari jiray wax ka mida waa soo gaaraya ha noqoto xabsi ama ha ahaato cay iyo aflagaado iyo been abuurad ama ha noqoto xataa dil iyo qatli inuu gaaro waa dariiqadii ambiyada wey marka sheikh raximah llahu tacaala waa la xiray dhowr jeer calaa kullin ugu dambayntii wuxuu u soo wareegay dhanka urdun dimashq waa ka soo wareegay iyo suuriya urdun uu usoo guuray caasimada urdun ee camaan ayuu deganaa jiray waana meeshuu ku dhintay sheekh raximahullah muddo badanna uu deganaa sheikhu lalbani raximahullah wuxuu mar ka noqday mudaris iyo cudwi iyo xibin ka mid ah majliska sare ee aljaamica alislaamiya bilmadiinati annabawiya xibinna wuu ka ahaa guddiga maamula mudarisna wuu ka ahaa wuxuu uga tegay dhulkaasi iyo gaar ahaan yacni madiina iyo sacuudiga dalabadii joogtay aathaar wanaagsan oo ah in xoogga la saaro wax badanna laga fahmo cilmu lxadiid cilmu lxadiid fi hada zamaan ilaahay wuxuu usoo diray alimaamu alalbani raximah llah waa sii dhimanaya cilmigaas dadka ka warqabana way yaraayeen axaadiista mawduucada iyo daciifada kulli waa la iska daliishan jiray xadiidun shariif baa la iska dhihi jiray markii xadiidka la sheego ma saxiixa mase waa daciif lama kala aqoon in badan laakiin wuxuu dadka baray in jaanibkaa xoogga la saaro ardadii wuxuu ku baraarujiyey cilmu alxadiid ahmiyadda uu leeyahay waxay ka barteen culumtii xadiidka bay ka barteen indhahu u kala qaadeen jaanibka xadiidka indhahu u kala qaadeen culummadii iyo dalabatulcilmigii joogtay dhulkaasi gaar ahaan ardadii markaa jaamica islaamiya dheganaysay ee wakhtigii shiiqa soo gaartay raximahullah kadib wuxuu ku noqday urdun uu ku noqday waana meeshuu sheikhu raximah llahu tacaala muddo dheer deganaa meelo badan waa tagtegay ziyaaro waa u tegay laakiin maqarigiisa iyo saldhigiisa wuxuu ahaa camaan oo ah caasimadda urdun alimaam alalbani raximah ullah ma duruus badnayn xagga tadriiska waxaa la sheegaa in isbuucii laba waqti ama laba jeer oo wax akhrin jiray cashiro la iskugu imaan jiray isbuucii laba maalin laakiin waqtiyada kale tadriis uma badnayn wuxuu shiiku u badnaa inuu qaabilay xagga buxuuhaadka iyo ta'liifaadka inuu kitaaba soo saaro culimmaduna hadda qaarna ta'liifkay xoogga saaraan qaarna tadriiska iyo inay arday soo saaraan ayay xoogga saaraan qaarna labaday isku daraan sheikhu lalbani raximahullah jaanibku wuxuu u badnaa ta'liifaadka laakiin waxaa jirtay majaalis cilmiya oo mararka qaar la qaban jiray majaalis badan oo shiiku uu qabto cilmiyaa jirta yacni dadaa imaanaya asilo qaba ama meel baa lagu kulmayaa majaalisu u qaban jiray dalabatulcilmiga su-aalo lagu weydiiyo mararka qaarna uu kelimad iyo nasaaix ku jeediyo waana la duubi jiray caalamkaana lagu nashrin jiray waana mashruucii loo bixiyey silsilat lhuda wannuur waa ashirda aad iyo aad u fara badan oo shiiqa laga duubay mawaadic kala duwanna ku saabsan qaar fiqi ku tacalluqa qaar caqiida ku tacalluqa qaar xadiid ku tacalluqa marba wakhtiga shiiqu uu arkayay inay munaasab tahay mowduuci laga hadlo ayuu ka hadlayay iyo asilada dadka ay weydiiyaan uu ka jawaabaya marka shiiqu raximah llahu tacaala magaaladaasu ku noolaa magaalada waa camaan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan camaan miya mase waa cumaan cumaan iyo camaan waa kala duwan yihiin camaan waa caasimadda urdun markii caynka la kordhigo cumaanna waa waddan yar oo waddamadan khaliijka ka mid ah oo caasimadiisa la yidhahdo masqad waa waddan yar oo waddamadan khaliijka ka mid ah taasi waa cumaan waddankaa yarka ah laakiin urdun caasimadeedu waa camaan waa bifatxi lcayn wey caynka waa la kordhigaayo shiiku marka meeshuu ku noolaa camaan wey oo caasimadda urdun wey alimaamu alalbani raximah ullah wuxuu ahaa xagga cilmulxadiidka mujadid ayuu ahaa fi hada alcasri waxaa jira xadiid nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay in allaha yabcaثu liummatii calى ra'si miati sana man yujadidu laha amra diiniha allah subxaana wa tacaala ummadayda wuxuu u soo saarayaa boqolkii sano alla wuxuu ummadayda ka soo saarayaa qof diinkooda u tajdiidiya boorka ka jafa waxyaabihii indiraasay waxyaabihii xaqa ahaa ee in badan la hilmaamay ama dadku ay ka jaahil noqdeen dad u tajdiidiya u cusboonaysiiya ayuu ilaahay ka soo saaraya sheekh ibnu baas raximah llahu tacaala xadiidkaasi ayuu soo qaatay waxaa markaasaa waxaa la weydiiyey casrigan yaad u aragtaa inuu mujadid yahay ibnu baasaa la weydiinaya markaasuu yidhi mujadidka fi hada alcasri waxaan arkaa buu yidhi inuu albaani yahay zamanka hadda aan joogno qarnigan mujadidkiisa waxaan u arkaa buu yidhi inuu yahay moxamed naasir iddiin alalbani raximah llah hadalkaasi hadal la midana waxaa dhahaya asheekh muqbil ibni haadi alwaadici raximah llah asigana wuxuu leeyahay mujadid hada alcasr waxaan caqiidaysanahay oo ka diin dhiganaya inuu albaani yahay alimaam alalbani raximah llah marka imaam alalbani wuxuu ahaa mujadid gaar ahaan fii cilmi alxadii gaar ahaan fii cilmi alxadiid kitaabkii ugu horeeyey ee wax shaqaa uu ka qabto sheikhu alalbani raximah llah oo tacliiqaad saaro wuxuu ahaa kitaab la yidhaahdo almuqni can اlasfaar fi takhriiji ma fi اlixyaaءi min alahbaar lilimaam alciraaqi raximah اllah alciraaqi baa iska leh waa kitaabkii ugu horeeyey ee wax shaqaa uu ka qabta sheikhu اlalbani raximah llah tacliiqaad uu saaray uuna soo saaray yani uu daabacay waxaa la yidhahda almuqni can اlasfaar fi takhriiji ma fi lixyaai min alahbaar ixyaa culuum اddiin kitaabkaa loo bixiyay axaadiis badan oo mowduucaada ku jiraan ayuu takhriijinayaa ciraaqi kitaabka ciraaqi baa iska leh alimaam alciraaqi laakiin sheikhu اlalbani raximah اllah wuu taxqiiqiye tacliiqaadna wuu saaray waana kitaabka ugu horeeya ee loo daabaco sheikhu اlalbani raximah اllah wax shaqaa uga qabto kitaabu asiga alifay oo u gaara waxaa ugu horeeyey kitaabka la yidhahda taxdiiru الsaajid min ittikhaadi اlqubuuri masaajid waa risaalo wey waa risaalada ugu horeysa oo sheikhu si gaaro u qoro taxdiiru saajid min ittikhaadi اlqubuuri masaajid kadibna waxaa israacraacay mualafaadkiisa mualafaadka sheikhu اlalbani raximah اllah waa ka badan yihiin boqol kitaab waa ka badan yihiin kitaabo fara badan uu qoray oo iskugu jira rasaa'il iyo kitaabo waaweyn iyo kuwo mutawasidoo dhexdhexaada intaba laakiin min ashhari kutubihi waxaa ka mid a irwa اlhaliil kitaabka la yidhahdo irwa اlhaliil waxaa ka mid ah labada silsiladood ee macruufka ah asilsila asaxiixa iyo asilsila adaciifa silsilat alaxaadiid asaxiixa iyo silsilat alaxaadiid adaciifa oo juhdi badan uu sheikhu geliyey raximah ullah inuu maaragtay axaadiidda saxiixada iyo kuwa daciifada uu kala sooco si dadka dalabatulcilmiga ah ugu sahlanaato axaadiid saxiixa inay deliishadaan markay dadka wacdinayaan ama ay u khudbaynayaan ama ay u diraasaynayaan axaadiidta intaba oo u sahlay u fududaynaya mualafaadkiisu marka way fara badan yihiin laakiin kitaabadaasaa ka mid ah sheikhu اlalbani raximah اllah wuxuu ahaa nin xagga niqaashka cajiib ku ah doodaha niqaashaadka ashridadiisana in badan oo ka mid a waad haddaad dhegaysato waad ku arkaysaa asagoo masaa'il qaar niqaashaya oo dadka qaar la doodaya laakiin markuu niqaashayo waxaad dareemaysaa inuu niqaashka aada ugu ugu fiicnaa sheekh mubil baa waxaa laga sheegay raximah ullah inuu yidhi sheikhu lalbani raximah ullah mas'alada iyadoo marjuuxa ayuu raajix kaaga dhigayaa yacni aaduu ugu dadaala qofka inuu ku qanciyo waxa asiga uu qabo ama masalada sida u arko qofka ashradadiisa ama cajaladihiisa dhegaystan in badan uu arkayaa arrintaasi niqaashaadka sheikhu lalbani raximahullah uu galay sheikhu lalbani raximahullah casrigan wuxuu ka mid ahaa culummada aad iyo aad ugu dadaashay waxyaabo badan oo mujtamaca ka qaldan in la saxo iyo in la baahiyo manhajkii salafka in la baahiyo la faafiyo alcaqiida asalafiya in lala dagaalamo wax walba oo khilaafaya manhaju salaf arrintaasi juhdi fara badan ayuu geliyey ashrido badan waa ka duubay mu'alafaad badanna waa uu ka qoray wuxuuna dadka ugu yeeri jiray alkitaab wasunna calaa fahmi salafi saalix waxaana hadalhays waa mar walba uu dhihi jiray kitaabka qof walba muslima wuxuu ku leeyahay kitaabka waa ogola waan haystaa sunnada nebigana waan haystaa sala allahu calayhi wasalam laakiin meesha ahlubidac iyo ahlu sunnuhu ku kala baxaan waxaa waaye buu yidhi manhaju salaf kitaabka iyo sunnada ma u fahamsantahay sida salafka u fahmeen mase sida adiga markaa kula qurxoonaataad rabtaa inaad u fasirto kitaabka iyo sunnada ma u fahamsantahay sidai saxaabadu u fahmeen radia allahu canhum ajmaciin wuxuuna aad ula dagaali jiray oo uu ka soo horjeeday sheikhu alalbani raximahullah dadka in loogu yeero ururo iyo axsaab in la yeero ururo iyo axsaab ha loo qaybsamo oo ha lagu kala biiro sheikhu dariiqadaasi aad ula dagaali jiray wuxuuna dhihi jiray waa wada khilaafsan dariiqii salafka adilada nusuusta kitaabka iyo sunnada iyo aqwaalu salaf intaba waxay tusinayaan in ummaddan lagu dadaalo inay hal ummad ahaato ummaddan ummad waaxida waay mana bannaana tafaruq iyo kooxaysi in loo kala qaybqaybiyo oo loo kala jarjaro kulligoodna waxaa laga rabaa inay iskugu yimaadaan manhaju salaf caqiidadii salafu saalix manhaju salaf urur ma laha koox gaaroolana ma jirto waa dariiqadii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo a'imatulhudaa ay mareen qofka u nisbo sheegta kitaabka allah iyo sunnada nebiga sala allahu caleyh wasalam u fahma una qaata sida salafu saalix u fahmeen waa nin qofkaasi waa qof salafiya waa salafi macnaheedu waa maxay waa nin u nisbo sheegtay ila salafi saalix saasaa loola jeedaa dadka qaaraa suurad qaldan bixiyo waxay ku leeyihiin salafi haddaad noqoto macnaheedu ururaata salafinimadu urur ma ah ee waa manhaji caqiida waay ninkii inta urur dhisa kadib yidhaahdo ururka salafiya la yidhaahdaana ninkaasi dariiqadii salafka waa khilaafay asaaba khilaafsanba inuu salaf u nisbo sheegto sax ma ah maxaa yeelay ahlu sunnaha iyo dadka salafu saalix salafu saalix markaad leedahay salafi baan ahay macnaheedu waxa waaye ayaga dariiqoodaan qaadaya ayaguna urura ma lahayn kooxana ma ahayn dadkana waxay ugu yeeri jireen kitaabka alla subxaana wa tacaala iyo sunnada nebiga sala alla alay slam calaa fahmi salafi saalix sheikhu lalbani raximahullah nin baa u yimid markaasuu yidhi sheikh adiga axsaabtii ururadii waxaad leedaha ma bannaana qofkana waxaad leedaha waa inuu salafi ahaado haddaanba salafi iska dhaafo oo aan idhaahdo muslimaan ahay soo iguma filna buuyi waa su-aal dadka qaar laga yaaba inay isweydiinayaan markaasuu yidhi sax waay muslim waa tahay laakiin ninka shiicigaa muslim waay wuxuu sheeganaa sooma inuu muslim yahay shiicigu inuu muslim yahu sheeganaa kan suufiga inuu muslim yahu sheeganaa qolo walba kan jahmiga inuu muslim yahay buu sheeganaa ama muctasiliga ah adiga markaad tidha aniga muslim aan ahay asigana yidhaha muslim baan ahay kana uu yidhaha muslim baan ahay maxaa lagu kala garanayaa buy maxaa sii caddaynaya maxaa adiga ku sii caddaynaya inaad tahay nin dariiqa xaqaa ku taagan markaasuu yidhi waxaan leeyahay waxaan ahay muslim cala alkitaabi wاsunna cala manhaji salafi saalix saasaan u abtirsanaa buy macnaa waxaan ahay qof muslima kitaabka alleh sunnada nebiga sala alla alay slamna qaatay oo raacay manhaju salafna sidaa ku fahmay yani dariiqadii salafka ku fahmaya hadalka hadal saxa waay soo maa wuxuu yidhi shiiku waa fiican tahay laakiin warkan khudba waayu yidhi war dheeroo khudbaa waay soo gaabi khudbadaa soo gaabi maxaad dhahaysaa warkan hadda aad sheegto soo gaabisa macnaheedu waxa waaye buu yidhi ana salafi ana salafi macnaheedu wax mahay waxaan ahay muslim cala alkitaabi wasunna calaa manhaji salafi saalix ayadoo la soo gaabiyo waay marka hadda khudbaad noo akhrisa buu yidhi khudbada marka soo gaabiyo soo ikhtisaari si fiican u fahamsiiye waxaa laga wado qofka inuu nisbo sheegto salafki salafi ya-da ku jirta yaa u nisba waay macnaheedu waxa waaye waxaan u nisba sheeganaya ila salafi saalix ma aha nin waxaa u nisba sheeganayso kooxna ma aha urur gaara ma aha waa manhaji salaf laakiin sheegasho lama rabe waa inaad tahay waa inaad tahay oo kitaabka alleh iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aad u qaadato una raacdo sidii aimatu salaf ay u qaateen ay u raaceen aayadda qur-aanka waa inaad tidhahda salafka maxay ku fasireen xadiidkii nebiga calayhi salatu wasalaam kaa ishkaal gala waa inaad tidhahda salafka maxay ku macneeyeen mas'aladan aimatu salaf maxay ka yidhaahdeen marjicaagu waa inuu salafu saalix noqdo masaaisha caqiidada waxay ka qabaana manhaju salafkii way kitaabaday ku qorantaha hadaladoodii waa daabacan yihiin mualafaadii fara badana laga qoray lagu jamciyey marka qofka hadduu xaq doonayo wuu heli karaa wuu raadi karaa hadduu caam yahaan ahlulcilmiga u weydiin karaa mualafaadka sheikhu albani uu leeyahay raximahullah waxaa jira qaar aad iyo aad u caanbaxay waxaa ka mid ah kitaabkan sifatu salaati اnabiy sala اllahu alayh wasalam waxaana ka faa'iidaystay khalqi aad u fara badan oo aan la koobi karin sheikhu raximah اllahu tacaala mowduuca sifatu salaati اnabiy sala اllahu alay wasalama saddex kitaabuu ku leeyahay mid waa talkhiiska waa midka lasoo khulaaseeyey uu sheiku soo khulaaseeyey kooban midna waa sifatu salaati nabiy sal lla ly slam ayaa liraa ciwaankiisa midna waa aslu sifati salaati nabiy sala alla alay slam waa mid saddex mujalada waay oo wax adilada uu kusoo gaabiyo kubaan ayuu halkaa ku faahfaahinaya qofkii raba faahfaahin qofkii raba inuu wax kooban qaato oo daalibucilmiga bilowga ahna mukhtasarkaasaa la siinaya axaadiidaasuu qaadanaya ninkii raba axaadiid walba sababta loo saxiixiyey hadday cilaysan yihiin cillada ku jirta waxaas faahfaahinteeda inuu ogaado iyo masaa-isha salaada ku tacalluqda waxay culummadu ka yidhaahdeen asalkaas ugu noqonaya marka waa saddex kitaab oo iska milaya oo is dhammaystirayaan kulligoodna isku mawduucay ku saabsan yihiin sheikhu alalbaani raximahullah waxyaabaha aada loogu sheega waxaa ka mid ah inuu aada ugu dadaali jiray ilaalinta waqtiga in waqtigiisa aada uga faaidaysto da- taasna hadda qof walba waa dareemi karaa mualafaadkan faraha badan loo qoray meel cidlaa kama imaan waa waqti buu gelshay waxaan waqti la gelin sooma baxayaan juhdi badan uu geliyey juhdigiisa marka mualafaadkiisa ka muuqdaan waxaa la sheegay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay wadamo kale ka yimaadaan ayagoo shiikha u socda diyaaradaay soo raacayaan safaro dhaadheer ay soo gelayaan markay yimaadaan ammaan oo ay shiiqa rabaan inay la kulmaan waxaa laga yaaba in la yidhahdo ma heli kartaan waa dareemi karta culayska ku haysa qofka noocaasa safar soo galay juhdi badan soo bixiyey liqaagii shiikha u socday qaarkoodna waxaa laga yaabaa isbuuciyo ka badan inay sugaan markaas kadib waxaa laga yaabaa waqti kooban ama iyadoo maaragtay meel ama quraac ama wax la mid ahoo shiiqu lagu ballamiyey in meeshaas dusheeda wixii uu sheegi lahaa oo uu sheego waqtigaa kooban kadibna waa ka tegaya maxaa yeele ma raba inuu waqti kusii bixiyo mujaalasaad iyo fadhiyo badan arrintaa waa la weydiiyey waxaa la yidhi sheikh waxaa laga yaabaa in diyaarada lagu soo raaco meelo dhaadheer lagaaga yimaado adigana waxaa leedahay dadkii ma qaabili karo markaasuu wuxuu yidhi haddii qof walbao ii yimaada aan la fadhiiso lahaa albaani maadan barateen buu yidhi maanta albaani waxaad ku barateen waa inuu waqtiga ilaaliyo oo kitaaba soo saaray laakiin mualafaadkiisa lagu barta sooma iyo cilmi uu nashrinayo cilmiga nashrintiisuna waxay ka timaadaa waqtigoo la ilaaliyay bay ka timaadaa albaani maadan barateen buu yidhi haddii aan qof walbao yimaado waqti sii lahaa culummada dhanna waa lagu sheegaa middaa kitaabeena culimmadu ka alifeen qiimatu zaman cinda alculamaa qiimaha waqtigu uu leeyahay culimmada agtooda waqtiga culimmada agtooda qiimo badan uu ku fadhiyaa waxay uga faa'iidaysanayaan ima inay cibaado uga faa'iidaystaan ama baxhi ama waxa weeye tadriis oo uu duruus akhrinayo ama nasaa'ix uu dad u jeedinayo waqti meel cidlaa ka dhaca ama ay baldareeyaan haba yaraatee ma ogola waqtiga qofka hadduu ilaaliyo khayrkana uu ku ilaaliyo mirihiisa si deg dega ayay usoo daahirayaan oo ay usoo muuqanayaan marka sheikhu alalbani raximahullah kitaabkan tarjamada sheikha raximahullah intaasaan uga gudbaynaa sheikhu hadda wuxuu mootan yahay muddo labaatan sana ah yani geeridiisa hadda waxaa laga joogaa labaatan sano waqtiga uu dhintay raximahullah asiga iyo sheikh ibn ba- alimaam ibnu baaz raximahullah way isku dhowaayeen waqti yara udhexeeyey labadooda waqti yara udhexeeyey kadib waxaa kusoo xigay geerida ibn cuthaymiin kadibna waxaa ku soo xigay asheekh muqbil raximahullah raximahum ullahu jamiica dhammaantood allah u naxariisto laakiin afartaa sheekh afartuba waxay u dhinteen xanuun weyn xanuunkay u dhinteenna waa hal xanuun afartoodaba waa kansar culummadaas afartaba waxay u dhinteen kansar qaar beerka uga dhacay iyo qaar dhuunta uga dhacay intaba haddii haddee ajashu timaado waxbaa lagugu sababaya waqtiga qofku dhaafi maayo laakiin sababay leedahay qofku yacni sababa ilaahay u yeelaya subxaana wa tacala haddii uu doo tacdadat ilasbaabu walmowtu waaxidu geeridu waa waaxid culummadaasi laakiin geeridoodu waxay noqotay dulayl weyn oo dadka muslimiinta ku dhacay aadaa loo dareemay murugo badan iyo xusni badan ayay ku beertay dadka dalabatulcilmiga iyo dadka muslimiinta ee qadarka culummada yaqaana geeridii ibnu baas raximahullah baa laga naxay aad baa looga naxay dadka ahlu khayrka saalixiinta uga naxeen tii alimaamu alalbani raximahullah kadalik way israacraaceen a'immadaasi laba sano gudahood ama saddex sano kulligoodba laba sano gudahood isku raaceen yacni geeridoodu timid laakiin diinka ilaahay subxaana wa tacaala mar walba maxfuud wey innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun intaa shiikha warkiisaan uga baxaynaa raximahullah waxaan marka koowaad akhrinaynaa aayaadka uu soo daliishaday sheikhu lislaam ibnu taymiya raximahullah qaybta koowaad ama muqadimada uu ku sheegay ee ku tacalluqda dikriga awaamirta ilaahay subxaana wa tacaala uu bixiyey oo dikriga ilaahay in la badiyo ku tacalluqda wuxuu yihi sheikhu raximah اllah bismi اllahi الرaxmaan الraxim allahuma صli clى أshrafi khalqika muxamadi slى اllah عalيه waslm ولله الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه آيات الشيخ وشيغيو كل وضوح كتعلقان ذكر إله سبحانه وتعالى وعيد الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ضدك مؤمنين تاهو إلهي كبقى وقولوا لها قولا سديدا هذا التوصنك هذا هذا الوناكسن قول مستقيم hadalka wanaagsanna waxaa ugu horeeya dikrullah subxaana wa tacaala yuslix lakum alla wuxuu idiin wanaajinayaa acmaalakum acmaashiina wayaqfir lakum wuxuu idiin dhaafayaa dunuubakum dembiyadiinu ilaahay idiin dhaafaya haddaad hadal wanaagsan ku hadashaan ood ilaahay ka baqdaan ilaahay acmaashiina waa hagaajinayaa dunuubtiinnana waa dhaafaya waqaala tacaala alla wuxuu yidhi ilayhi yascadu lkalimu alayibu waalcamalu asaalixu yarfacuh ilayhi ay ila allah alla xaggii ayaa yascadu waxaa koraya alkalimu alطayibu hadalka wanaagsan waalcamalu asaalixu camalka saalixa ahna yarfacuhu wuxuu kor yeelayaa kalimka ayibka ah ee wanaagsan marka kitaabka ciwaankiisa alkalimu ayib halkaasuu sheeu ka soo qaatay aayadda ilayhi yascadu alkalimu ayib alkalimu ayib waxaa ugu horeeya dikru llah subxaana wa tacaala wqaala tacaala allah wuxuu yidhi fadkuruunii ixusa adkurkum waan idin xusayaa washkuruu lii igu shukriya aniga fadkuruunii adkurkum allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ixusa waan idin xusayaa wuxuu nabigu ku faahfaahiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidkii allah subxaana wa tacaala waa xadiid qudsiya allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhahday man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii wman dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayrin minhum qofkii naftiisa igu xusa oo keligii i xusa anna naftaydii waan ku xusayaa buuli qofkii dad dhexdooda igu xusa waxaan ku xusayaa mala ama dad dhexdood ama koox dhexdood ka khayr badan kuwii ugu dhex xusay fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun aayadday iswaafaqsan yihiin wqaala tacaala alla wuxuu yidhi udkuru llaha dikran kaiira waxaa ka horaysa ya ayuha ladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kaiira dadka mu'miniinta ahow ilaahay xusa dikran xus kaiiran fara badan kelimadda kaiiran fiiri kaiiran udkuru llaha keliya ma aha udkuru llaha dikran kaiira dikri fara badan وqال تaعالى والذاkiriina اllaha kaثيirا والذاkiraaت kuwa ilaahay xusa kaثيirا in badan والذاkiraati iyo gabdhaha ilaahay xusa maxaa qadaran meeshaan ayadana kaثيirا baa qadaran وqaala تaعaalى alla wuxuu yidhi aladiina yadkuruuna اllaha قiyاma وqcuuda وعlى جuنوبهم min صifaati uli اlأlbaab dadka caqliga u saaxiibka ah waa kuwa ilaahay xusaya qiyaaman wa qucuudan xaalay yihiin kuwa taagan iyo xaalay yihiin kuwa fadhiya wa calaa junuubihim iyo xaalay yihiin kuwa dhinacyadooda u jiifa macnaheedu waa maxa marka dikrigaas waa badan yahay waa kaiir marka istaagay ku xusayaan fadhi bay ku xusayaan jiif bay ilaahay ku xusayaan subxaana wa tacaala waqaala tacaala alla wuxuu yidhi idaa laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiira yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu dadka mu'miniinta aw haddaad la kulantaan koox waa kufaartii koox gaala haddaad la kulantaan fi ljihaadi fii sabiili illaah fahbutuu sugnaada ha cararina cararka lama ogola wadkurullaaha alla xusa kaiiran ay dikran kaiiran xus fara badan ilaahay xusa wqaala tacaala alla wuxuu yidhi faidaa qadaytum manaasikakum acmaashiinna haddaad dhammaysaan waa acmaashii xajka eh fadkuru llaha alla xusa ka dikrikum aabaa'akum sida aabbayaashiin aad u xustaan u xusa ow ashadda ama mid ka daran xusa dikran xagga xuska yacni sida aabbayaashiin aad u xustaan si ka badan ilaahay u xusa subxaana wa tacaala aayaadkan hadda aan akhrinay kulligood waxay tusinayaan oo allah subxaana wa tacaala uu ku boorinayaa addoommadiisa mu'miniinta ah inay dikriga ilaahay badiyaan ma ahan inay xusaan keliya inay badiyaan karaa la rabaa inaad dikriga ilaahay la badiyo subxaanaه wa tacaala wاذaakiriina اllaha kaثiirا wالذaakiraaت اذkuruu اllaha kaثiirا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم dadka aabbayaashood aaday u sheeg sheegaan soo ma aabbayaasha aad baa loo sheeg sheegaa dikrigooda waa la badiyaa hadalhayntooda waa la badiyaa sidaas si ka badan ayaa la rabaa in ilaahay loo xuso subxaana wa tacaala oo dikriga ilaahay loo badiyo wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi laa tulhikum amwaalukum walaa wlaadukum can dikri اllah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum dadka mu'miniinta ahow laa tulhikum amwaalukum hantidiinna yaysan idinka mashquulin walaa wlaadukum iyo caruurtiinna labaduba yaysan idinka mashquulinin can dikri illaahi dikriga allah subxaana wa tacaala وqاaل تaعaaلى all wuxuu hi رijaaل rg laa تlhiihim تiجaaraة وlaa bayc can dikr الlah waxaa ka horeysay yusabixu lahu fiiha bاlغuduw واlآصاal rijaal rijaal marka yusabixdu faacilkeedii wey rijaalu waa yusabixu faacilkeeda wey yacni allah subxaana wa tacaala masaajidda waxaa ku dhex nasahaya oo ilaahay dikrigiisa iyo tasbiixdiisa la imaanaya rijaalun rag baa ilaahay ku xusaya masaajidda dhexdooda raggaasoo laa tulhiihim aysan mashquulinaynin tijaaratun tijaaro walaa baycun iyo ganacsi intaba aysan ka mashquulinayn can dikri illaahi dikriga ilaahay wa iqaami salaati iyo salaada oogideeda wa iitaa'i zakaati iyo sakada bixinteeda dikriga alleh inay salaada oogaan inay sakada bixiyaan uga mashquuli maayaan adduunyo tijaaro iyo ganacsi ku mashquuli maayaan wuxuu allah subxaana wa tacaala ammaanayaa ragga saalixiinta ah ee ku badan masaajidda ee ilaahay ku xusa fi lmasaajid ee qur-aanka ku aqhriya fi lmasaajid oo dikriga alla badiya subxaana wa tacaala fi lmasaajid oo adduunyo iyo lahwigeeda iyo tijaaradeeda iyo ganacsigeeda midna aysan ka mashquulinaynin inay ilaahay subxaana wa tacaala xusaan salaada oogaan sakada ay bixiyaan waajibaadka ilaahay ay la yimaadaan sababta ay sidaa u samaynayaanna aayadda aakhirkeeda alla waa ku sheego wuxuu yidhi yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar waxay ka baqayaan maalin quluubta iyo aragyadu intuba ay rogmayaan waa yowma alqiyaama waa maalinkii magacyada badnayd ee shadaa'idka badnayd wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan waduuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaaasaali walaa takun min alghaafiliin wadkur rabbaka rabbigaa xus nebi muxamedow fii nafsika naftaada ilaahay ku xus tadarucan wakhiifatan adigoo ilaahay u tadarucaya subxaana wa tacaala ay mutadarican wey xaalaa tahay mid ilaahay u tadarucaya khaa'ifna ahoo ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala ilaahay xus wa duuna aljahri waxaad alla ku xustaahoo kale jahriga ka sokow min alqowli xagga hadalka yacnii naftaada ku xus oo si hoose u xus ama kor u qaad codka laakiin aad ha ula jahrin wa duuna aljahri wey jahriga markaa lama ogolo oo mushrikiinta inay maqlaan oo ay qur-aankii caayaan oo ay nebiga dhibaateeyaan baa la diidayaa bilquduwi gelinka hore wal aasaali iyo gelinka dambe intaba ilaahay xus subxaana wa tacaala walaa takun ha ka mid noqon nebi muxamedow min alghaafiliina kuwa qaafiliinta ah ha ka mid noqon kuwa kaafiliinta ah ha ka mid noqon waxay yidhahdaan culummadu qofka qalbigiisa hadday qafla ku dhacdo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala yacni qofka hadduu dikriga ilaahay moogaado qofka hadduu dikriga ilaahay moogaado wuxuu ilaahay ku itixaamaa oo ku ciqaabaa qalbigiisa laba arrin alghafla waa midda koowaad wadunuub iyo inuu dunuub iyo xumaano ku dhaco labadaasaa lagu itixaamaya qofka qafla ilaahay ku ridaya mar hadduu dikriga ilaahay moogaado meeshaa dikriga ilaahay hadduu ka baxo qafla ilahay ugu bedelaya haafil buu noqonaya mooga buu noqonaya waxaana markaa wehlinaya kaflada ka dhalanaya dunuub iyo macaasida qofka inuu ku dhiirto inuu ilaahay caasiyo subxaana wa tacaala ayuu ku dhiiranaya labadaasaa ilaahay ku sallidaya qalbigiisana marka dambe waa madoobaanaya waa dhimanaya mar hadduu dhintana waa ciqaabtii ugu dambaysa waa laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara wanaagna ma yaqaan xumaanna ma yaqaan waa qalbi madoobaaday waa qalbi mugdi noqday ciyaada billah wax ilaahay laga magan galo qofka laakiin qalbigiisa wuxuu ku iftiimaa oo sabab ugu noqdo nuur waxay yidhahan culimmadu labo laba hadduu helo khafladana wuu ka baxayaa dunuubtii iyo xumaantii qalbigiisa ku dhacdana ilaahay subxaana wa tacaala waa ka nadiifinaya labadaasi mid waxa waaye waa dikrullah inuu ilaahay xuso subxaana wa tacaala inuu ilaahay dikrigiisa badiyo midda labaadna waa alistikfaar inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto waadna ogtihiin nabiga caleyh isalaatu wasalaam aad u badin jiray istikfaarta oo wuxuu yidhi nabiga aleyh salat slam innii la astaqfir allaha fi lyowmi miata mara allah subxaana wa tacaala waxaan dembi dhaaf weydiisanayaa buu yidhi boqol jeer hadda waa ogtihiin nabiga aleyh salat slam dunuubtiisa waa la dhaaf liyakfira laka allahu maa taqadama min denbika wamaa ta'ahar dunuubtiisa hore u dhacday iyo kuwa gadaal intaba ilaahay waa u dhaafay haddana maca daalika boqol jeer ayuu ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiisanaya taas waa waa darsi iyo tacliim uu nebigu ummadda barayo calayhi salaatu wasalaam inay istikfaarta badiyaan oo ilaahay in badan ay dembi dhaaf weydiistaan aayaddaa marka u dambaysa allah wuxuu yidhi asagoo rasuulkiisa la hadlaya walaa takun min alghaafiliin haafiliinta ha ka mid noqoni nebi moxamedo khitaabkaasi ma nebiga keliyuu ku wajahan yahay mase waa lijamiici lumma waa ummadda dhan wey ha ka mid noqonin dadka haafiliinta ah dikriga ilaahay ha moogaan maxaa yeele haddaad moogaato min alhaafiliin baa ka mid noqonaysaa marka nusuustan iyo adiladan shiikha uu soo sardiyey ee aayaadka qur-aanka ah kulligood waxay ku tacalluqaan alxahu calaa dikri illaah in laysku booriyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala in la badiyo dikrullaahi haddii la maqlo dadku in badan waxay u fahmaan ama ay ka fahmayaan keliya subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha illa allah wallahu akbar keliya in la yidhaahdo intaa keliya ma aha intaas waa min dikri illaah laakiin dikriga ilahay intaa waa ka ballaaran yahay dikrullaahi waxaa ka mid ah bal ugu fadli badan qiraa'at lqur'aan qur-aanka kariimka akhrintiisa afdalu dikri wey qur-aanka akhrintiisu waa dikriga kan ugu fadliga badan uguna darajo sarreeya qofka hadduu qur-aanka akhrinaya qofka qur-aanka akhriya akhriskiisa ku dadaala fa huwa daakirun lilah waa mid ilaahay xusaya dikrullaahi waxaa ka mid ah tacalumu lcilmi sharci qofka inuu cilmiga baranayo xalaal iyo xaaraam inuu kala baranayo sharciga ilaahay barashadiisa waa min dikri illaah bal waa min afdali dikr dikriga kuwa ugu fadli badan buu ka mid yahay bacdu salaf waxaa laga soo naqli inay yidhahdeen majaalis alxalaali walxaraam hiya majaalis dikri majaalista xalaasha iyo xaaraamta lagu barto oo cilmiga lagu raacdo waa majaalista ilahay lagu xuso subxaana wa tacaala waa majaalista ilahay lagu xuso qofka taalibcilmiga markuu kitaab dhiganayo fii dikri illahi buu ku jiraa maxaa yeele waxaan uu baranaya waaba diinka ilaahay waa sharcigii qofkaasi waa qof ilaahay xusaya subxaana wa tacaala hadduu qur-aanka akhrinayo waa daakir lilah haddii uu istikfaar alla weydiisanayo astaqfir llah leya waa dikrun lilah hadduu wanaagga farayo xumaanta hadduu wanaagga farayo xumaanta uu reebayo fa huwa fii dikri illah marka dikriga ilaahi subxaana wa tacaala wuu ballaaran yahay laakiin qofka muminka mar walba waxaa la rabaa inuu ku dadaalo an yadkura allaha kaiiran farqiga u dhaxeeya bayna almunaafiqiina waalmu'miniin waa kelimada kaiir wey badnaanta way munaafiqiinta allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan ilaahay ma xusaan ilaa in yar mooyaane mu'miniintana yadkuruuna allaha kaiiran ilaahay subxaana wa tacaala bay xusaan in badan marka dikrullahi subxaana wa tacaala in la badiyo fawaa'ido aad u fara badan buu leeyahay ibnulqayim raximahullah kitaabkan sharixiisa alwaabid asayib wuxuu leeyahay wuxuu sheegayaa in ka badan boqol faa'iido oo ku jirta fii dikri illaahi subxaana wa tacaala boqolkiiba uu sardinayaa kitaabkaas ayuu ku sheegayaa ilaa boqol faa'iida in ka badan oo ku jirta fii dikri illaahi subxaana wa tacaala wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin